Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa maalmahan wada olole nadaafadeed oo ka socda afar dawaaxood ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Waxaa ololahan looga gol leeyahay bilic soo celinta magaalada Jowhar waxaana ololahan magaalada looga nadiifinayaa wasakhda iyo geed yahuudka qabsaday xaafadaha qaar ee magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ayaa soo dhaweeyay ololahan nadaafadeed ee magaalada ka soconaya waxaana ay maamulka gobolka iyo kan degmadaba ku ammaaneen sida uu isaga xil saaray bilic soo celinta caasimadda.
aad ayaan usoo dhaweynayaa howlaha ay wadaan maamulka hirshabelle oo go-aada nadaafada iyo bilicda een, magaalada sidoo kale oo usoo kordhinayo waxyaabo qurux badan deegaankeena sidii hore usoo laabanayo Een, maamulka ama dow- dowladda iyo hirshabelle dhammaan waan u mahadcelineynaa howlaha ay ka wadaan gobolkan dadaalka ay dadaalka quruxda badan ee sameynaha biliheena iyo raggeenaba aadan ugu mahadcelineynaa bilicda magaaladeena si ay usoo celiyaan wax badan bay qabanayaan maalmahan howlo adag baa la qabanaya magaalada jowhar maadaama ay hadda isku bedeli rabto een, magaalo dhalinteeda wax qabanayaan oo isgarab siin siinayaan oo yacni qofba qofka kala caawinayo aadan ugu soo ugu mahadcelineynaa madaxda hirshabelle dhammaan aad ay u mahadsan yihiin maasha allah hore u socda een, wadanka wadankii sidiisa hore kusoo celiyay magaaladii jowhar bilicdii luntay dib ha loo soo celiyo insha allah annaguna haddaan shacabnahay garab baan idin sii doonaa maamulka waxay qabteen shaqo aada u muhiimsan ee waana wax loo baahan yahay in ee bulshada loo qabto ama ee deegaanka maamulka ee waxaana uu sii boorin lahaa ee xaafadaha ee nadaafada in ay koontaroolaan aada iyo aad ayaan usoo dhaweeynaa aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweyneynaa howlaha ay wadaan maamulka hirshabeelle oo ay ku aa- ay ku aadan nadaafada iyo bilicda ay usoo celinayaan deegaanka waxaana kusii boorin lahaa maamulka ama dowladda hirshabeelle in ay halkan kasii wadaan dadaalka ay ku aadan qurxinta iyo bilicda ay kasoo celinayaan magaalada jowhar maadaama anaga dhalinyarada nahay waana garab siin doonaa insha allah Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa dhowaan amaro ka soo saaray nadaafad darro ka jirtay xaafadaha qaar ee magaaladani waxaana sidoo kale uu maamulka asteeyay goob lagu qobo qashinka magaalada laga soo saaro.